dhalinyarada ku midaysan ururka caafimaadka badbaado ayaa waxaay si bilaash ah ugu shaqeeyaan arrimaha caafimaadka deegaanka dhalinyarada ayaa waxay baaritaano caafimaad ka sameeyeen deegaanka qarsooni oo shan iyo toban kilomitir kaga beegan dhinaca galbeed degmada guruceel waxaana bulshada degmadaasi ay baahi weyn ay u qabeen dhinaca caafimaadka qaar ka mid a dhalinyarada samaysay baaritaanada caafimaadka ayaa waxay bulshada ugu baaqeen in ay la socdaan caafimaadkooda waxaan u nimaana wax kale maahan annagu waxaan soo gaarsiinay adeega caafimaad adeega caafimaad qeybihiisa kala duwan waxaana ka nimaan degmada gurceel oo aga nimaana dadkanagii iyo bulshadanadii wax weyn hadda annagu uma wadno oo gaara waxa yaloo isku xilqaana oo aan soo soo garanay oo isxilqaanaha wadnaa oo aan bulshadanada ugu talagalna maadaama ay jiraan dad badan oo aan soo gaari karin deegaankii caafimaadna u baahan siino cabasho naga soo gaartay maalin laxaas aan nimaana cabasho caafimaad u soo gaartay inaan soo gaarsiino aan ka haqabtirno caafimaadkaas inta aan ka haqabtiri karno oo awoodanada cabashooyinka dadkaas noogu yimid guddoomiye hadday noqoto hadday gudoomiye kaxooga noqoto intaba annagoo ka faa'idaysayno waqtiganaga waxaan ugu talagalnay inaan siino daawooyin yar oo caafimaadka oo dadkanaga aan kala aan kala gaarsiino sidoo kale waxaa jira dadyabu badan oo ayakona u baahan in adeeg caafimaad la gaarsiiyo hadday deegaanada kale hoos yimaado degmadu ay noqoto hadday mid isteed noqoto intaba marka waxaan ka codsanaynaa in lasoo gaarsiiyo dadkan caafimaadkooda daawo caafimaad oo dhamaystiran adeeg caafimaad oo dhamaystiran in loo keeno oo
waa baahida ciifka oo dadku ay yihiin waa waan ka sheekeynaya marka in qofku ou nadaafada ka dadaalo ilma hadday ilmaga ciidow cunaa dad hadda dhagax laga qalaa jira qof dhagax weyn laqa ma jiraa ma jiro qof dhagax weyn laqa ma jiro laakiin waxaa keeni kara waxa waaye ilmagan waxuu cuna ciidow cuna ciiddii daawo ka saarta lama siinin cunto ma cuni karaa lagu leeya wax yaraa la siinaa cunto ka saarta wax ka saara lama siinin cunug marka way isku guntamayaan wixii way isku tagaayaan dhagaxay noqonayaan ilaa dhagaxaanba ciidow ka samaysan yahay dhagaxay noqonayaan marka qof kaalbirtiisa ama kilidiisa laga qalaa dhagax waxaa keeni kara in markii hore u ciid cunay ama biyo wasaqaysan oo cuna biyo filter aysan lahayn oo markii hore u cabay waxyaasaasaa keeni kara marka inaad ka foojignaatiin baadiya waxay isleedihiin waa iska baadiyaan joognaa caafimaadka naga walba iska beriga dhexe u ahay laakiin qofka bini aadanka caafimaadkiisa waa inuu taami